baadiyo baydhaba waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey warbixinno barnaamijyo wareysiyo iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor waliba iyo wakhti waliba ballanteenu waa raadiyo baydhaba isha warka
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu hiraafeyle dhegaystayaal waxaa ka dhowaada warka hiraabnima idaacadda raadi ah baydhabo sinhayta qodobada warkaan hiraabnimada aysan ka dhawin soo doontaan weliba kumadaha qaar kumada ciidanka waa duufaan ee hay-adda nabad sugidda nasa oo goosaday maamulka magaalada marka iyo taliska amison oo ku shirila dagaalanka al-shabaab khasaare ku dhaladay roobab hoogan oo ka quwaday deegaano ku tirsan maamulka puntland muwaadan soomaaliyeed oo la kadilay dalka koonfur afrika sicirka shadaalka kenya oo irkeyska shareeri iyo weliba taalibaan oo ku hadalay khilaafka dhex bilaabaday hogaansha iyadoo weliba reega gaarshona galantiyo isla dhiyan iyo warka hiraabnimo siinkahayna dhegaystayaal markale hiraafeyle dhegaystayaal waliba waa hiraabnimo khamiis ow taariikhda waliba ee kabeegantaa tumiilito bilo sagaalaad sanadka labada kun iyo labaatiyo kowka aanas waliba yohayanaa qodobada warkaan hiraabnimadan hanshoonka door korona ee dhegaystayaal inis diyaariya warka hiraabnimo faahfaahsan hiraafeyle dhegaystayaal warka hiraabnimo waliba siinla dareersii doone anoo cabdulaahi salaad aadame qodobkan koraya warka hiraabnimadan haddaynu fiirino waliba wsanagadaya sida wararkiiyo sheegaha ayaan waliba markaasi goosaday qaar kumid ee ciidamada dawfaan ee markaas ku tirsan hay-adda nabadsuda iyo sardoonka qaranka enisa aanase weliba maalmahan dhaqdhaqaaqay eedan kuwadii qeybo kumid ee magaalada caasimadda ee muqdisho saraakiil shir duwan oo ku tirsan hay-adda nabad sugidda soomaaliyeed ee nisa ayaa warbaahinta waliba n sheegayna in askar diras inkayaraan tumi iyo shan askari oo wedan hubka asir ee markaasan goosdan dhowaan markii la jeeye aaga habar khadiij ee xarunta nabad sugidda soomaaliya ee nisa raga goosdii oo weliba markii hore ku tirsanaya al-shabaab iyo markaasi markaasi laka dhaganagay harada sarandi ee degmada xamar jajab iyadan ilaa iyo hadilan ogayna meeliya markaasi ka dambeeyeen dhalinyaradaasi warar shilduniya markaasi habahaya askartan goostii wararka qaar waliba sheegahayna in raga goosdiyo al-shabaab iyo england iyo weliba xubsho meeliya wararkalan iyo sheegahayan inay markaasi rogaan xaafado kumid ee muqdisho islamarkaana iyo xubsho iyo dhakan kureediyo nagadan ehladiyo wararkii kada dambeeye ee markaasi lagu dhega dhalinyarada goositi ka hor intii markaasi ambana yaa weliba haye heradiian markaasi la haneyn qaadi maalmahanan sheegna in dagaal markaasi naneyn wada wayna khiyaanay intaas kureed weliba markaasi laga burburiyay in dhalinyaradii iyo markaasi iyo bahsdan iyana markaasi warbaahinadii qoreen ciidamada duufaan yaa markaas inta badan dhalwaa ciidamada duufaan yan markaas badan dhalinyara al-shabaab ku tirsanaya oo weliba laka dhagan aliye harada sarandi iyo qaar markaasi lakusheena gobolka gadow welibana toos markaasi ku amar qaadaya madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin ciidanka duufaan yar markaasi xaanu xadiyo markaasi rogan isgoyska dhow xarunta hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee nisa ee weliba diidan in taliyaha cusub ee nisa bashiir goobe xarunta uusan guduba meelo gudaha xarunta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisan iyo markaasi gudaanka jaran ciidamada waran oo markaasi taageersan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble aanase oo weli biyoono diidan anay markaasi taliyaha nabad sugidda ku-meelgaarka ee isu magacaabay madaxweyne farmaajo yaasiin farey u saxgala xarunta nisa hadda taliska nabad sugidda weliba uusi leeyaha lama taliya ciidan hanase welibiyo shal magaaban ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo marka hilkale ku qaaday faxad yaasiin xaaji daahir weliba uu siinaysa ku-meel gaar magacaabay yaasiin farey inuusa nagada taliyaha ku-meel gaarka ee nisa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ninshaysiin weliba hasaaray warqad oo weliba markaasay hilka ushorooyinka sii hayow shaqada hay-addan ushorooyinka sii dardargeliyow sukumeel gaar hange bashiir goobe oo weliba hadda lakamaronsinyiya weli warkii raabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo ayaana dhugunsahay tan dhegeystayaal dhinaca kala guddoomiyaha magaalada markeena guddoomiyaha guddiga amniga gobolka shabeellada hoose cabdulaahi cali axmed waafow yaa shirla qaaday saraakiil ka sareyta ciidanka amison ee deegaanka lamber onton iyo weliba saraakiila ciidanka hooga dalka soomaaliyeed shirkiyaasi wadajiro ee shir guddoomiyaay guddoomiyaha iyo taliyaha ciidanka difaaca uganda ee u b d f ee deegaankaas march condovery iyoona weliba diiradda la ka saaray shirka amniga magaalada marki iyo deegaanada kale ee shabeellada hoose shirkiyo weliba goobro ku haayay saraakiila ciidanka dowladda oo in iska jar ah xurunto gurmudka tumi afar oktoobar afariyo tobanka oktoobar saraakiilka ciidanka gorgor ee ka socda iyo saraakiila ciidanka ilaalada deegaanka inta shirkuu socdayo weliba inta badan diirad laga saaray xaaladda amni ee deegaanka sidii walankuqabadi lahaa iyo sidii lanfuli lahay howlgalyada kudhinaga ee ururka al-shabaab guddoomiye waafow iyo taliya riwanja iyo markaasi saraakiila ciidanka dowladda weliba iyo kudhugunsidina xooga amniyo markaasi iyo hayan iyo taatikooyinka landeji kora howlgalyada laka fuliyi doona gobolka shabeellada hoose ruwanja ayaa markaasi ciidanka kala dardaaramay kala dambeynta iyo inay dhimashada qarannimada iyo soomaaliya iyo sidoo kale sidii al-shabaab lanku saaro lahaa ay deegaanadii ku sugayeen gobolka shabeellada hoose welibana uu iska boriyey shaqooyinka iyo haayeen guddoomiyaha maamulka magaalada markaana guddoomiyaha guddiga amni ee gobolka shabeellada hoose cabdulaahi cali axmed waafow yaan ka dambeyn sheegay in markaasay iska hirnin haddii markaasay laka dadaalo waayey iyo markaas dhida tafaraaruq iyo in umadi amnijo laka la kafaalo qaaday markaasay laka fashil ma kora mas-uuliyaddaasi saas dartee weliba uusa meelaha hoosta ku kaxriiqay nilan baahanya inis wadajir ee markaas lanwada shaqeeya magaalada marki iyo deegaanada hooskoyo ee gobolka shabeellada hoose iyo mararka qaarsho weliba ku dhiyay weeraro iyo weliba qarahyo la fiirsado ciidamada dowladda soomaaliya iyo hama amison haanase weliba inta badan mas-uuliyadda iyo sheegadaasa dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kale weliba xalay roob hoog leh markaasi ka gobaday deegaanka xiriiro oo ku tirsan degmada iskashuban ee gobolka bari oo magaalada boosaaso anjarta laba boqol afartiyo lix kilomitr ee deegaanada maamulkaas puntland isku-duwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka bari jaylaani maxamed ismaaciil iyo sheegay in roobku sijaysadii khasaaro kale oo weliba hantiyadeed balse langhayna xog rasmiya weliba ka eedan haabahaata wararkiiyo markaas warbaahinada helaha itee weliba sheegahayna in hal qof uusa ka geeriyooday roobka gureed marki iyo biyo qaadan sidoo kale weliba markaasina weliba jare goobo ganacsi oo uusa saamayay roobka roobka dabeylaha wediya markaasay ku bilaawaday deegaanada puntland welibana horey wasaaradda deegaanka puntland ee markaasan ka digday dadka in iyo galan badda ama markaasay ku og dhawaadaan goobaha biyaha degan si markaasi waliyeelaha ninku diirna weli weliba haysan dhugunsaaytana warka hiraabnimo ee idaacadda raadiyo baydhaba dhinaca kale haddii una fiirina kooxa bur af koonfur afrikaan ee iyana walibayo xalay meel kumada dalkaasi koonfur afrika ayo ka dilaynaa muwaadin soomaaliyeed oo kumadahay soomaalida ka ganacsidaas dalkaas koonfur afrika muwaadinka soomaaliyeed oo weliba laka magacaabo jiray maxadeer ayaa kooxaha bur ad waliba markaasi ayo ka dilayna dukaanshay okyaala degmada memolodi ee hooskoya magaalada bretoria ee dalkaas koonfur africa iyadoo weliba dilka kureed goobta ku baaxsaday ciidamo ku tirsan booliiska yaa deeriye koobtuus markaasi dilka ay ku dhici iyagoo weliba sameeyey howlgelyo kabacda goobayaan dableydii ku dambeeytay toogashada aan ka dambeyntiina iyo markaasi iyo guulaysadanhin iyo haqowadan mid kumida soomaalida ka nool dalka koonfur africa weliba kasagoon ay goobtuusa dilka ku dhiyay weliba uus sheegay in ku hor dilka muwaadinka iyo markaasi iyo wadan warmeen kooxaha bur-ada iyo weliba muwaadinka soomaaliya sidaas darteena us dilka ka dhiya dalka koonfur africa ayaa ka sugayin soomaali fara badan welibana marwelba ku dhiyeeya daliilka soomaalida lanjeysow iyo in markaasay la booba hantidiyo doorashada xubno ku tirsan aqalka sare oo geeka kudhiyahayta maamulka hirshabelle geeka weliba la filaha in magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ee kudhiyada doorashada qaar kumid ee xubnaha aqalka sare iyadoo weliba doorada doonaan baarlamaanka maamulkaasi hirshabelle halay magaalada jowhar waliba laka dooraday hal kursi kaasi weliba musaakabahay senator cismaan maxamed dufle geeka weliba la filaha in magaalada jowhar laka doorada lama kumad ee kuraasta aqalka sare welibana ka tartamhaya musharaxiinta shalay kow cabdulaahi shacbaan ibraahim cabdiqaadir xanafi sheekh bashiir cabdulaahi cami tawaad caasho xuseen abuukar cabdulle cabdi xuseen kursiga lamaadna walibaa ka tartamahaya xasan iidow maxamed koba cismaan axmed macow cabdinuur ibraahim nuur ammaanka magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle yana idlan adkay welibana la filaha in dhowaan markaasi la dhamaystira kursiga aqalka sare ee markaasi ka matalow maamulka hirshabelle weli dhegeystayaal weliba haysan dhugunsaahaytan ah warka idaacadda raadiyaha baydhabo meel warka ku dhugunsaahaytan idaacadda raadiyaha baydhabo dhinaga kale qiimaha batroolka ee markaasi naqdi ka qaalisanaayay eebad ku dhiyow dalkaasi kenya taasi ay weliba dhaliiday walaaca ku qoyay macaamiil kureed markii kureed ka dhaqaaqistii qiimaha ee hay-adda roojinta qiimaha tamarta ee kenya meelaha saameyntan ka badan uuse ka weelada qiimaha sarankaa ee weliba shidaalka ee dalkaas kenya ee weliba kumid aha magaalada wajeer oo halkii liiter oo weliba baansiiga uuse haatan maraha ay ka dhowaad hal dollar iyo barra qaar kumid ee dadka magaalada wajeer oo weliba la hadlay b b c da ee sheegay in sarankaa qiimaha shidaalka uuse si waa qiimaha shidaalka uuse hore in kusii durahay saasaatan weliba xuseena in xilligan markaasi dadka deegaankii u wadna iyo qiimo badan iyo kagadadan shidaalka dadka kufaalada u dhaqaalaha ayaa weliba markaasi aanay ahayn arrintan sarakaaga sicirka shidaalka canshuurta dowladda ee xaddhaafka ee weliba dadka laku qaado taasi weliba la akarogi shidaalka dhinaga kale kusimaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka afghanistan mullah cabdulgani barader weliba usa ku muuqday cajalad video weliba suusan beniya wararka sheegaha inuusa ka dhaawacmay isku dhex isku dhexyaacgii ee ka milmi usiiyo kooxda markaasi kurjeeda taalibaan aasaasaha taalibaan ayaan markaasi muddo dhowr maalmood eh markaas aragnaa waliba jare warar sheegaha inuusa khilaafa shaldha galay hogaamiyaasha taalibaan oo weliba markaas kalug lahay brader iyo koox isku horjeedi oo weliba daacadinga shabakada uwado badan ee weliba haqaani laakiin wargeyska cusub waa wareysiga cusub markaasi subedrik beni ee warar ka saabsan isku dhaca gudaha ee weliba iyo weliba markaasi erey mayatan run eh weliba fayla hadlaatay ee in markaasi runtana laku sheega warbaahinada iyo qoraayan saas darti ciidan caafimaad qabayana erey ee brader markii la weydiiyey bal in markaasi la dhaawa iyo in kala waliba jare warar markaasi la xaqiijin oo weliba sheegahaya in ismaandhaafka hogaanka taalibaan usaateganaytan iyo markii brader lakuwaay fagaarayaasha maalamihii laha dhaafi guud ahaana dhegeystayaal welibaan taag gabagabaayne warkii raabnameysan kula dareertan idaacadda raadiyaha baydhawaaintii warkan kulamada dhegeystayaal unreedun kulmaana weliba sintabaana sidaasi oo ammaana alla wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu